taswiirta afar iyo tobnaad mar kale haddana waxaa dagaal dhex maray dadka reer banu israa'iil iyo dadka reer falastiin markaa dadka reer falastiin waxa ay haysaneen xoog badan oo xoog badan oo la yidhaahdo golitaayo qof kasta oo arkana waa uu isku nixi jiray oo uu carari jiray maxaa yeelay wax naxdin ama laga arkaa ayuu ahaa oo waxa uu ka dheeraa sagaal dhudhun markaasuu golaya cod deer ku dhawaaqay si uu markaasi u argagixiyo dadka reer banu israa'iil
dindoorta si markaasi aniga uu ila dagaalamo haddii markaasi ninkaasi uu iga guulaysto aniga qabiilkeegu waxay qabiilkiina u noqon doonaan addoommo oo hadduu markaasi ninkaasi aniga i dilo oo iga adkaado qabiilkayagu waxay addoommo u noqon doonaan qabiilkiina reer binu israa'iil hahaha ii soo saaranin si markaasi aniga uu ila dagaalamo qof kasta waa uu iska aamusay maxaa yeelay waa ay ka cabsanayeen maalin maalmaha ka mid ah daa'uud ayaa cunto soo qaaday si uu u keeno walaalkiis markuu daa'uud taasi maqlay ayuu wuxuu yidhi waa kee kanisaa uga hadlaya waxa xun ee ku sheegaya reer banu israa'iil markuu daa'uud taasi maqlay oo loo sheegay ninka taariikhdiisa ayuu wuxuu yidhi ka taga aniga ayaa la dagaalamaya daa'uud ma uusan cabsanaynin maxaa yeelay wax uu aaminsanaa ilaahayga nool ee qaadirka ah waxa uu qaatay sagaal dhagax iyo waraf si uu ula dagaalamo ninka isaga ah markuu golaaya arkay cunugan yar ee ku soo ordaya ayuu qoslay oo carooday oo yidhi ka taga
oo aniga ma ay baad id moodaysaa maxaad iila imanaysaa usha kaalay halkan hilibkaaga waxaan siin doonaa shimbiraha duurka iyo ayda
adigu la imaw waranka iyo toorrayda laakiin anigu waxaan kuula imaanayaa magaca ilaah markaasuu daa'uud intuu warafkii qaaday intuu dhagax ku riday ayuu kaga dhuftay wejiga oo markaa golaayana wuu dhacay oo wuu dhintay isla markiiba saaxiib ma laga yaabaa in aad dhibaatooyin haddeer la kulmayso ma waxaa jirta sidii golaayo inaad wax oga baqaysid bal xasuuso waxa uu daa'uud yidhi waxa aad la imaanaysaa waran ama toorrey laakiin anigu waxaan kuula imaanayaa magaca ilaah ma waxaad dada'aysaa siyaalooyin aad ku xalliso dhibaatooyinkaada ilaahay keliya ayaa ku caawin karaa ama xallin karaa dhibaatadaada